madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqooryan axiri shirka xoojiyo kulhasaarowka beeraleyda galmudug oo maalmo ilahdhaafi ka darari galmudug shirkan ayaa qaban qaabaday wasaaradda beeraha galmudug iyo weliba ku qeybgalay wasiirka beeraha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye iyo hanakumade wasaaradaha beeraha dowladaha xubnaha kuwee dowladda federaalk soomaaliya shirkii laaka bandhigii dalaga kugohi beeraha galmudug yoona madaxweyne qoorqoorka dhiirigeliyey iskaashatada beeraleyda galmudug inay kordhiyaan walhasaarowka dadka reer galmudug iyaguna waxay u heelan yihiin tacbashada iyo wax soo saarka runtii sida la xusay waxaan rajaynaynaa in la dhisi doono iskaashatooyinka maadaama ay sidaa ugu diyaarsan yihiin xusaarkii in la dhisi doono loona dhisi doono qaab waafaqsan wixii ay helaan ama kaalmada ay helaan inay si saxa gacantii loo idmaday ugu dhacdo u gaarto marka qaabkaas in loo dhiso wasaaradda waxay ka dhiman waxaan leenahay kala qaybgala oo dhisa oo iyagu ha is maamuleen wasaaradduna ka gudato wajaabkeedii iyo dhismaha inta uga aadan taasna waxaan rajaynayaa haddii wax ka dhiman yihiin dhismaha iskaashatooyinka wakhtiga dambe in loo imaan doono iyagoo dhisan matalaadooda iyo maamulkooduna saxan yahay haddii laa yidhahdo taasna waxaan leenahay si buuxda ha loo dhiso oo haloo haloo haloo hormariyo insha allah mudanayaal iyo marwooyin dad dadka soomaaliyeed qaarkood waxay aaminsan yihiin galmudug inaysan ahayn dhulbeeleed ama xosaar lahayn fakarkaasi sax maaha maanta waa la soo bandhigay weliba si deg dega iyadoo ahaa la soo bandhigay dhammaan halkaas qudaarta maanta lagu soo bandhigay waxaa soo saartay ka soo baxaa galmudug galmudugna waa dhulbeereed leh caro iyo dhul ku wanaagsan tacbashada iyo waxsoosaarka mana jirto halkaa hadda wax aan oolin oo ka soo baxa beer oo aan galmudug ka soo baxeen ma jiraan keliya waxay kaloo leedahay biyo mareenno iyo roobka looga faa'idaysan karo biyaha la qaban karo oo beerashadii loo isticmaali karo oo xolihii loo isticmaali karo oo baahiyaha biyaha dhul loo isticmaali karo sidoo kale qaabkan hadda ceelasha in wax lagu waraabiyo ah isaguna hadda wuxuu noqday mid ka bilaaban oon rajeynaya ceelashana waa lasoo dhinacooda awal baahida oon waxaa loo isticmaali jiray xoolaha iyo dadke hadda dee tacbashadana qayb bay ka noqon doonaan hadii laa yidhahdo marka galmudug waa dhul sidaas ah oo beer tacbashada iyo beeraha ku fiican oo ku habboon waxaanan rabnaa haddii laa yidhaahdo baahiyaha bulshadeenna si inaysan ku xiraan wax dibad laga keeno ama baahi gacantooda ay uga bixi waayaan waxaan rabnaa inay baahida dalkooda dalkeena uga baxaan haddii laa yidhahdo maadaama wax walba ay ka baxayaan taasna aan iska kaashanno oo isugu tagno oo aan la soo baxno dhulkeenna waxa ka soo baxaya marka fakarka dad badan ay reer galmudug ka aaminsan yihiin waxaan leenahay kaasi waa kii xifaalada kii dhabta ahaa maaha ee kii xifaalada kaa looga gudbo